أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى فصل في أوقات الصلاة المكتوبة فصل هذا كان فاصل مدح كلا سارو في أوقات الصلاة صلاة واختيال كدو فصل يهي صلاة سؤال المكتوبة الواجب يلي الشيخ رحمه الله تعالى فصل كان حوقها للدونا صلاةها شنطة إلهي سبحانه وتعالى ونغفر ديالي mid walba waxaa loo jideeyey wakhti ay soo gasho salaadaasi iyo wakhti ay baxdo walidaalika cibaadadaasi waa cibaada mawquuta salaadada cibaadadeeda waa cibaada mu'aqatow waa cibaado wakhti loo sameeyey cibaadaadka laba qayboodu cibaadaad mutlaqa laysad muqayada biwaktin cibaadaad iska mutlaqahoo wakhti aan lahayn oo saacaddaad rabto ay kuu furan tahay cibaadadaasi habeen iyo maalin iyo saacaddaad rabto cibaado kuu furanaa jirto cibaadaadka qaarna waa cibaadaad mu'aqata oo wakhtigii loogu tala galay haddii aadan ku samaynin aysanba kaa ansaxayninba cibaadana aan lagu tilmaami karin marka salaadda waxay ka mid tahay cibaadaadka mu'aqatada ah oo wakhti ay soo gashana alla uu sameeyey subxaanahu wa tacaala wakhti ay baxaysana loo sameeyey wakhtigaa haddaadan dhexdiisa ku samaynna cibaadaba laguma tilmaami karo salaadiyaa ka mida sakadiiyaa ka mida soomkiiyaa ka mida xajkiyaa ka mida cibaadaadka qaarna waxaa weye waa cibaadaad hayru mu'aqata oo iska mudlaqa sida adkaartoo kale adkaarta aad akhrisanaysid qur-aanka aad akhrisanaysid salaadaha loo yaqaano asunanu lmudlaqa sunnooyinka mudlaqa ah oo aan wakhtiba loo samaynba kuwaas waxaa weeye iyagana wakhtigaad doontaad iska tukan kartaa habeen iyo maalin ilaa awqaad gaara oo fasalka noogu iman doonto salaadaha mudlaqa ama sunnooyinka mudlaqa la xarimay mooye waxa weeye cibaadaadkaas waxaa la yidhaha cibaadaad mudlaqa oon wakhti lahayn awqaatu salaati salaada wakhtiyaalkeeda khamsun shan salaaddu waxay iska leedahay shan wakhti awalu wakhti duhri wakhtiga duhurka kan ugu horeeya waa zawaalu shamsi qoraxda leexashadeeda can wasadi asamaa ayaa loola jeedaa cirka dhex bartankiisa ay ka leexato qoraxda inay zuusho oo ay ka leexato bartamaha cirka taasi waxa weeye waa wakhtiga duhurka ugu horeeya markaas waxaa noo soo galay duhurkii marba haddaan aragno zawaalu shamsi can wasadi samaa qoraxda leexashadeeda zawaal bimacna almayl azawaal bimacna almayl zawaalu shamsi qoraxda leexashadeeda can wasadi asamaa cirka bartamihiisa ay ka leexato fii maa yadhar lana fi lwaaqicu waa sida annaga waaqica aragtideenna waxa noo muuqdow waxaa ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala wakhtiga yaalla ilaaha garanaya laakiin makhluuqaadka fiiradiisa iyo cilmigiisa markii la fiiriyo qoraxdu bartamaha cirka markay wax yar ka sikato oo dhinaca qoraxdhaca wax yar ay u sikato markaasaa la leeyahay waa waktu duhri wakhtigii duhurka markaasuu galay ka hor lama tukan karo qabla zawaal duhurkuma ansaxayo qoraxdii bartamaha cirka iyadoon ka dhaqaaqin oo dhinaca qoraxdhaca aysan wax yar u durkin oo aysan u nuuxsan dhinacaas lama tukan karo walidaalika wakhtigaas duhurku uu galo oo tukashada awalulwakti salaada horeba laga tukado fadiilo gaarahay leedahay maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey xadiiskii bukhaariiyo muslim ay warinayeen ayu alacmaali afdal acmaasha yaa ugu fadli badan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alsalaatu fii wakhtihaa salaadoo lagu tukado wakhtiga ugu horeeya marka wakhtiga koow ugu horeeya qofku salaadda inuu galo waxay deliil u tahay almusaaraca ila alkhayraat inuu ilaahay jecel yahay khayrkana uu u degdegaayo innahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraat wayadcuunana ragaban warahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin ambiyada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay khayrka u degdegi jireen marka waa sunno awalulwaktiba haddiiba duhurka la gaaro salaad walba awalka in laga tukado xadiis daara qudni uu warinayana waxaa soo arooray awalulwaqti ridwaanullah daara qudni xadiisku warinaya awalulwaqti ridwaanullah salaada awalulwaqtiga laga tukado waxaa lagu helaa ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala ilaah kaaga raalli noqonayo wa aakhiruhu marka zawaalka qoraxda marka ay ka zuulayso bartamaha cirka markay ka zuulayso waxaa la fiirinayaa zawaalka laakiin saaca muxadada loo fiirin maayo saaca muxadada loo fiirin maayo saacad falakiyahoo xadaysan loo fiirin maayoe aragtida markaad cirka fiiriso bartamaha cirka markii qoraxda wax yar ay ka leexato oo dhinaca qoraxdhaca wax yar ay u leexato markaasaa awalu duhri ah oo duhurka wakhtigiisii la gaaray laakiin saacad muxadadaa zawaalku ma galo oo la leeyahay lix saac oo duhurka awalkiisu yahay u dhashaa ama lix saacii bar u dhashaa ama shan saacii bar u dhashaa saaca muxadada male saacadu waa isbedbedeli karaan zawaalkaas laakiin isma bedelo zawaalkaasaad fiirine laakiin saacaddu waa isbedeli kartaaho waxaa dhici karta fii bacdi alawqaat duhurkuba inuu galo lix saac oo rubi dhiman lix saac oo rubuc dhiman inuu galo ayaa dhici karta mararka qaarna waxaa dhici karta lix saac iyo daqiiqado oo ziyaado ah inuu galo oo zawaalku uu soo galaa dhici karta saacaddu marka waa isbedbedele mar walbaba laakiin annaga maxaan fiirsanaynaa zawaalu shamsi can kabidi samaa ama can wasadi samaa qoraxdu inay ka suusho mar walbaba bartamaha cirka hadda wakhtigan aan ku jirno oo kale oo bishan safar aan ku jirno iyo bishii ka horreysaba duhurku wuxuu gelayey lix saaco wax dhiman lix saacoo toban daqiiqo dhiman lix saacoo rubi dhiman ayuu gelayey awqaaddaa isbedelaya mar walbaba zawaalka wakhtiga uu gelaayo ama saacadda falakigaahu uu ku beegan yahay ayaa mar walbaba isbeddel ku imaana laakiin waxaan mar walbaba isbedelaynin aragtidaada aragtidaadu isbedeli mayso qoraxdu marba haddii dhinaca qoraxdhaca ay wax yar u sikato markaasaa awalul wakhti ah wa aakhiruhu aakhiru waqti duhri waqtiga duhurka aakhirkiisa meesha ugu dambeeya masiiru dilli shayi shayga hooskiisa ahaanshadiisa weye midlahu midla shay shayga mid lamida uu noqdo shay walba hooskiisu inuu la ekaado hayra dilli listiwaa hayra dilli listiwaa sinaanshaha hooskiisa maahane sinaanshaha hooskiisa maahane goormaa duhurku tagaa oo la leeyahay duhurkii wuu tegey oo aakhiru duhri noqonayso duhurku marka uu tegayo aakhiru duhri ah waa shayga markii shaakhiska aad taajisid yacni qoray ama qalam wax la mida markaad saa u istaajisid markii shay walba hooskiisa uu la ekaado bis wey duhurkii waa tegi shay walba markuu hooskiisu la ekaado laakiin shay walba hooskiisa markuu la ekaado marka la leeyahay duhurkii waa tegey waxaa laga jari hooska loo yaqaano dillulistiwaa dillulistiwaa waxaa la yidhaha waa aqsaru dil aqsaru dil yacni hooska midka ugu gaaban waa hoos ka gaaban maba jiraba dilul istiwaa maxaa yeelay dilul istiwaha wuxuu yimaadaa hooska sidiisaba qoraxdu markii ay soo dhalato oo qoraxda dhalashadeediiba la gaaro hoosku aaduu u dheer yahay qofka hooskiisa ha noqdo qoroga guryaha birta taagan wax walba hooskiisu markaa aaduu u dheeryahay aaduu u dheeryahay waa mustadiil hoosku oo waxaa laga yaabaa adigaba inuu kaa dheeraadaba adiga jooggaaga hooskaagu inuu hooskaagu dheeryahaba markaas hoosku markaa qoraxdu mahmaa ay soo kor noqotaba oo hal saac laba saac saddex saac ay gaarto qoraxdu markay soo baxdo mar walba ay soo dheeraataba hooskii waa soo gaabana waa soo gaabana naqsiyaa ku dhacaya mahmaa irtifaacu shamsi uu dhacaba cagsiyaa dhacayo hooskii waa soo gaabana hooskii markaad aragtid inuu soo gaabanayo weli zawaalkii lama gaarin marba haddaad aragtid hooskii inuu soo gaagaabanayo weli waa qabla zawaalan joognaa oo zawaalkii lama gaarin markii hooskii uu soo aruuro oo adiga iyo hooskaagiiba ay isku soo aruuraan isku soo dhammaadaan ilaa irtifaacu shamsi qoraxdu markay soo kor noqoto hooskii waa soo gaabana waa soo gaaba markuu hoostaada ku soo aruuro hooskaas hoostaada ku soo aruuraya waxaa la yidhaha dil اstiwaa hooska sinaanshaha walidaalika culimmada hay-ada markaa waxay yidhaahaan markaas waxaa la yidhaha qad labisha الشhakصu dilahu waqt اlistiwaha qofka asagaaba hooskiisii waxay dhahaan libis ka dhigtay aduuba kugu aruuray yani muxuuba hoos loo jeedoo dheerba ma yeelan kartid markaa maxay lebiskaagiiyuuba noqday aduu kugu aruuray wax weyn kaama dheeraba hoostaada ku aruursan yahay lugahaaga hoostooda uu ku aruursan yahay walidaalika waktigaas waa waktiga la yidhaaho qad labisa shaksu dillahu shaksigii isagaaba hooskiisii lebis ka dhigtaba hoos la sheego markaa ma jiro wax yar woy hooskaas markaa dilul istiwaaha qofka ku soo aruuraya waa markii bartamaha madaxaaga ay ku beegan tahay qoraxda u imaanaa hooska la yidhaaho dilul istiwa qoraxdu markay ku beegan tahay madaxaaga hooska imaanaya waxaa la yidhaha dilul istiwa waana hoos aad u yar aad u gaaban yah waa aksaru dil hooska midka ugu gaaban wa markaas istiwaha hooskii yaraa oo marayay waad ka jari markaad cabirayso duhurka aakhirkiisa duhurka aakhirkiisa markaad cabirayso hooskii bartamaha markii qoraxdu ay marayso madaxaaga ay ku beegnayd hooskii joogay waad ka jari inta kale markaad cabirto shayga iyo hooskii markay isla ekaadaan markaasaa waxaa la leeyahay duhurkii waa tegey walidaalika marka wakhtiga sidiisaba istiwuhu uu imaanayo waktu listiwaa wakhtiga la leeyahay yacni dilu listiwaa hooskaas dilulistiwaha ah inta la arko aragtidaada ilbiriqsiyo wuxuu ku noqdaa dilulistiwaa hooska gaabashadiisu adiga uu kugu aruurayo laleeyahay hooskii qofkaa labistay marka laleeyahay waa ilbiriqsiyaaluu joogaa ilbiriqsiyaal uu joogaa dilulistiwaa wakhti dheer siima daaho maxaa yeele waxaan nidhi qoraxdu markay soo dhalanayso hooska qofku waa dheer yahay ama shaakhis walba hooskiisu wuu dheer yahay qoraxdu mahmaa ay soo kor noqotana hooskaaga waa soo gaabana ilaa markii qoraxdu madaxaaga ay ku soo aruurto ama bartamaha cirka ay marayso la yidhaaho qofka hooskiisa isagaa labistayba oo wax yaroo hoos beena ayaa markaas dhalanaya markii la gaaro zawaalu shams oo qoraxdu dhinacaas ay u sikato dhinaca qoraxdhaca markay u durugtana waxaa imanaya inuu marka wakhtigii xoogaa hooskii uu sii dheeraado hooskii markaas waa sii dheerana marka waa cagsigii yacni gelinka hore gelinka hore hoosku waa waa dheeraa waana soo gaabanaya qoraxdu markay soo kor noqoto bacda zawaalna duhurkii markii la gaaro kabacdina waxaad ku fahmi hooskii waa soo gaabana haddana waxaan leey waa sii dheeraana bacda zawaal waa sii dheeraana hoosku waa sii dheeraan waa sii dheeraan haddaad aragtid marka hooskii oo sii dheeraanaya waa bacda zawaalan joognaa markaa laxdada ilbiriqsiyaalka hooska lagu leeyahay adigaa labistana waa laxdada dilul istiwaa hooskii qofkaa labistay marka la leeyahay waa hooska midka ugu gaaban markuu noqonayo waakhiruhu aakhiru duhri duhurka aakhirkiisu masiiru dili shay shayga hooskiisa ahaanshadiisa way midlahu shaygoo kale uu noqdo hayra dili listiwaa ekaanshaha hooskiisa mahane wa awalu waqti alcasri waqtiga casirka waxaa ugu horeeya idaa waqtigii saara dillu kulli shayin shay kasta hooskiisa uu ahaado midlahu midla shay shayga oo kale uu noqdo shay walba hooskiisu markii ay sinaadaan wazaada ay dillu hooskuna qaliilan wax yar u ziyaado wuxuu ka hadli sheekha waqtiga casirka uu soo gelayo oo ugu horeeyo waktiga casirka uu soo gelaya waxaa ugu horeeya shay walba markuu hooskiisa la ekaado qorayaad istaajisay qoragii iyo hooskiisii way isla ekaadeen laakiin hooskuna wax yar uu ziyaado hooskaa wax yar dheer qoragii markaa istaajiso qoragii iyo hooskiisii markii hoosku wax yar uu dheeraado markaasna waxaa la yidhaha waa awal waqti alcasr waqtiga casirkaa markaa la gaaro walidaalika marka awqaadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu fududeeyey wakhtiga salaadaho qofka baadiyaha ku nool iyo qofka magaalada ku nool waxaa loo sameeyey nidaam ay wada fahmi karaan qofku ama saacad ha yeesho ama yuusan saacadu u xirnaanin wakhti shareecadu waxay u samaysay qof walba xataa baadiye hadduu ku nool yahay oo wakhtiga salaadda uu fahmi karo qorogaasaa taaganay bis qorogaasaa cabirku ah salaadaha markay tegayaan iyo markay soo gelayaan wa aakhiruhu aakhiru waqti alcasr waqtiga casirka aakhirkiisuna guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda markaan leenahay casirkii waa naga tegey oo casirkii lama tukan karo ilaa qado mooye inaad qadayso maahane waktuladihi waktigii salaadu ay la dhihi jiray waa waktulada oo wakti aad gudanayso waxa uu ku tagaa waktigaa casirka qoraxdu hadday dhacdo qoraxdu hadday dhacdo casirkii waa kaa tegey wa awalu wakti lmaqribi waktiga maqribka kan ugu horeeyana guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda wey salaada maqribka markaan leenahay salaaddii maqribka waa la gaaray oo waajibay nagu tahay inaanu tukanno waa markii qoraxdu ay dhacdo qoraxdu markay dhacdo markaasa waxaa laleeyahay maqribkii markaasuu soo galay wa aakhiruhu aakhiru wakti اlmaqrib waktiga maqribka aakhirkiisuna guruubu shafaqi waa iftiinka dhicitaankiisa iftiinkaasoo alaxmari ee guduudan nuurka guduudan markuu dhaco waa markii qoraxdu dhacdo isla markay qoraxdu dhacdo iftiin guduudan ayaa dhinaca qoraxdu ay ku dhacday oo dhan daboola cirka cirka waxaa daboolaya caqiba alguruub qoraxdu markay dhacdo ciribteeda dhinaca ay u dhacday oo galbeedka cirka waxaa daboolaya iftiin guduudan iftiinkaas guduudan hadduu baaba'o maqhribkii waa tegi maqhribkii markaasuu tegi iftiinkaa guduudan markuu baaba'o wa awalu waqti alcishaa waqtiga cishaha kan ugu horeeyana guruubu shafaqi waa nuurkaa dhicitaankiisa nuurkaasoo alaxmari ee guduudan waktiga cishahana waxaa ugu horeeya iftiinkaa iyo nuurkaa guduudan oo qoraxdu markay dhacday imaanayay cirka daboolayay iftiinkaasi markuu baaba'o iftiinkaas markuu baaba'o markaasa waxaa laleeyahay waxaa la gaaray xilligii cishaha xilliga cishaha waktigaa ka hor lama tukan karo maxaa yaele waktigiisiiba lama gaarin inta uu joogo ashafaq alaxmar nuurkaa guduudan intuu joogo waktigii cishaha lama gaarin nuurkaa guduudan markuu baaba'o markaasa waxaa la leeyahay waa waktigii cishaha wa aakhiruhu aakhiru wakti alcishaa waktiga cishaha kan ugu dambeeyana tuluucu alfajri fajarka dhalashadiisa wey fajarkaasoo assaadiqi ee runta sheegaya cishaha isagaa salaadaha ugu wakhti dheer maxaa yeelay wuxuu ka biloawmaa qoraxda qoraxda markay dhacdo iftiinka cirka daboolaya oo guduudka ah guduudkaa markuu baaba'o waa awalu waqti alcishaa goormuuna cishuhu tagaa markii fajarka saadiqa uu dhasho fajarka saadiqa laba fajaraa meesha jirta alfajru alkaadib waalfajru asaadiq fajarka kaadibkaa waxaa weeye salaadda subax intaysan dhalan iftiin wax iftiin u eg oo sidii camuud tiir oo kale ah wuxuu ka soo bixi dhinaca cirka marka qofkii aan si wanaagsan u fiirsan wuxuu isleeyahay salaaddii subxigaa dhalatay maadaama iftiin yar uu dilaacay iftiin yar iftiinkaas yarkaahoo dilaacay waxaa la yidhaha alfajru alkaadib fajarkii beenaalaha ahaa oo ishaada ishaadaad waxaad u malayn in salaaddii subaxu ay dhalatay wakhtigii cishuhuna uu baaba'ay ka bacdina iftiinkaas waxaa imaanaya mugdi oo mugdigaas imaatinkiisu wuxuu deliil u yahay iftiinkii hore inuu ahaa iftiin yacnii salaaddii subaxa dhalashadeedii aan ka cabiraynin oo aan ku tusinaynin salaaddii cishuhu inay tagtay aan ku tusinaynin maxaa yeelay marka salaadda cishuhu uu tegayo salaadda subaxuna ay soo tegayso iftiinku waa soo ziyaadaa ee mugdi kama dambeeyo iftiinku mahma uu soo siyaadayo waa alfajru saadiq laakiin iftiinka marba hadduu mugdi ka daba maro waxaa la yidhaha alfajru alkaadib waa iftiinkii beenta sheegayay wa aakhiruhu aakhiru waqti alcishaa waqtiga cishaha aakhirkiisuna tuluucu alfajri fajarka dhalashadiisa wey fajarkaasoo asaadiqi ee runta sheegaya wa awalu waqti subxi waqtiga subxiga kan ugu horeeyana tuluucu alfajri fajarka dhalashadiisa wey fajarkaasoo asaadiqi ee runta sheegaya salaadda subaxa waqtiga ugu horeeyaoo la tukan karo waa fajarku markuu dhasho oo iftiinku uu yimaado weliba iftiinkaasi waa inuu soo siyaado yacni daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa markuu soo siyaadayo markaas waxay ku tusinaya salaaddii subaxa wakhtigeedii oo run ah in la joogo isaguna wakhtigu waa iskhilaafaa oo waxaa dhici karta fii bacdi alawqaat salaadda subaxa toban saac iyo labaatan iyo shan daqiiqo ayaa dhici karta fii bacdi alawqaat sida bishan aan ku jirno iyo bishii ka horreydoo kale toban saac labaatan shan daqiiqo waxaa dhici karta salaadda subaxa in la gaaro fii bacdi alaxwaalna waxaa dhici karta kow iyo toban saaco daqiiqado dhiman oo daqiiqado dhiman oo kow iyo toban saac oo toban daqiiqo dhiman ama kow iyo toban saac oo rubi dhiman inuu mararka qaar yimaadana waa dhici kartaa fajarka saadiqa ah laakiin mar walbaba waxaa laga maarmaana adigu inaad kontarool ku hayso fajarkani inuu dhashay oo kii xaqiiqiga uu yahay ama inuu yahay kii kaadibka ahayo beenaalaha ahaa laakiin waxaa mujaraba oo mar walbaba waxyaalaha la tajribeeyey ka mida saacaddan la yidhaaho saacatu اlfajri oo awqaadda salaadaha sheegta saacaddaasi waa mujarab boqol kiiba sagaashan yacni khada' kuma dhacdo oo inta badan waxaa la tajribeeyey inay waafaqsan tahay awqaadda kitaabuhu ay sheegayaan saacaddan la yidhaho salaatu اlfajri awqaadaha salaadaha sheegaysa wa aakhiruhu aakhiru waqti subxi waqtiga subaxa kan ugu dambeeyana duluucu shamsi qoraxda dhalashadeeda salaada subax marka ay tegayso oo waqti ka dambeeyaba uusan jirin waa qoraxdu markay soo dhalato qoraxdu hadday soo dhalato salaaddii subxigu way tagtay al-ashfaaqu nuuryaalka cirka ka soo dhasha nuuryaalka cirka ka soo dhalanaya halaaatun saddexow axmaru mid guduudan iyo wa asfaru mid jaallo ah iyo wa abyadu mid cad qoraxda marka ay dhacdo iftiinka isbeddelka cirka ku imaanayo oo midabada cirka uu yeelanayo saddexdaa midab waay qoraxdu markay dhacdo midab guduud ah iyo midab jaallo ah iyo midab caddaan ah alaxmaru midka guduudka ah midabka guduudka ah maqhribun maqhribu midabka guduudan waa maqhrib oo wuxuu ku tusinaa in salaaddii maqhribka la joogo xilligeedii maxaa yeelay kaasi wuxuu yimaadaa caqiba ghuruubi shamsi qoraxda isla markay dhacdaba cirkii waxaa isku gaadaamaya jihada qoraxda u dhacday guduudaa isku gaadaamaya guduudkaasi intuu joogo waxay tusaale u tahay salaaddii maqhribka waalasfaru midka jaallaha ah oo jaallo jaallo ka dhigaya qoraxdu dhinaca ay u dhacday iyo wal abyadu midka cad cishaa'un cishow guduudkii markuu dhacay waxaa imanaya gadaashiisa jaalle mid jaalla midab jaallaha imanaya dhinaca qoraxdu ay u dhacday ama waxaa imanaya midab caddaan ah labadaasi intay joogaan midabka jaallaha iyo midabka caddaan ah waxay ku tusinayaan wakhtigii salaadda cishaha in la gaaray wa yundabu waxaa la sunneeyaa ta'khiiru salaati alcishaa salaadda cishaha gadaalmarinteedaa la sunneeyaa ilaa an yaqiiba ashafaqu ilaa uu ka dhacayo nuurka nuurkaasoo alasfaru ee jaallaha ah iyo walabyadu iyo midka cad sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah اllahu tacaala waxaa wanaagsan sida wanaagsan ay tahay salaadda cishaha inaan la dedejin salaadda cishaha inaan la dedejinoo la hubsado nuurka jaallaha ah iyo midka cadkaa horta ha baaba'aan yacni waa la tukan karaa hore saan u soo marnay maxaa yeele waxaan soo qaadannay alasfar waalabyad cishaa iftiinka jaallaha oo dhinaca qoraxda u dhacday ka soo baxaya iyo iftiinka cad oo dhinaca qoraxda u dhacday ka soo baxaya intay joogaan taasi waxay deliil u tahay wakhtigii cishaha in la gaaray haddana waxaa wanaagsan jaalluhu inuu baaba'o jaalluhu inuu baaba'o oo iftiinka cad uu baaba'o markaas kabacdi salaaddii cishaha la tukado saasaa wanaagsan maxaa yeele abi xaniifa ayaa isagu wuxuu leeyahay iftiinkan jaallaha ah iftiinkan jaallaha ah iyo iftiinka cadka ah inta ay joogaan salaaddii cishaha lama gaarin saasuu ku leeyahy abi xaniifa lidaalika marka khuruujan min khilaaf abi xaniifa iyadoo laga baxaayo khilaafka abi xaniifa oo ilaa abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay inta ay joogaan alasfar waalabyad inta ay joogaan cisho weli lama gaarin nuurka jaallaha ah iyo midka abyadkaa intay joogaan weli cisho lama gaarinuu ku leeyahy adigoo marka khilaafkaas salaadaada ka ilaashanaya oo salaadaadii cishuhu yacni wakhti laysku waafaqsan yahay si ay kuugu dhacdo adigoo ku dadaalaya waxaa fiican iftiinkaa jaallaha ah iyo midka cadka ah ha kaa dhacaan markaa kabacdi salaaddii cishaha inaad tukato saasaa wanaagsan faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye fi salaati almuxarama wuxuu u fasal yahay salaaddii la xaaraam yeelay min xaysu alwaqtu waalficil markii la fiiriyo dhinaca wakhtiga iyo samaynta salaadda wakhtigaa dhexdiisa lagu samaynayo markii la fiiriyo salaadaha yacni la xarimay awqaadda in la tukado salaadda la xarimay ayuu fasalkani ka hadli doonaa waxaa jira wakhtiyo aan la tukan karin salaadda taxrumu salaatu salaaddu waa xaaraan allatii salaadaasoo laysa lahaa salaadaas sababun sabab uusan u sugnaanin sababkaasoo mutaqadimun hormaray walaa muqaarinun sabab la xidhiirsadana uusan u sugnaanin fii khamsati awqaatin wakhtiyaalo oo shan ah ayay salaadaasi ay xaaraam noqotaa sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah ullahu tacaala salaadda haddii sabab ka hormaray aysan lahayn sabab markaa la xidhiirsaday wakhtigana aysan lahayn waa xaaraan shan wakhti in la tukado shan wakhti in la tukado salaadaan sabab ka horreeyana lahayn sabab la xidhiirsaday wakhtigaasna aan lahayn in la tukado waa xaaraan oo hadda sababku halkaa waxaan ka ogaanay salaaddu hadday leedahay sabab wakhtigaba ka horreeyey wakhtigan hadda la joogo sabab ka horreeyaba haddii salaaddu ay leedahay waa la tukan karaa wakhti walba tusaale maxaa ka mid a salaadda qadaha oo kale salaad qada ah oo shanta salaadood mid ka mid ahaa qada kugu ahayd wakhtigaad rabtaad tukan kartaa wakhtigaad doonto ayaad tukan kartaa maxaa yeelay wakhtiga la joogaba salaadda sababkeedu waaba ka horreeyey oo wakhti hore salaad kaa tagtay weeye waxaad hadda tukanayso marka salaadda qadaha wakhti walba ayaa la tukan karaa maxaa yeelay sababkeedu waa sabab mutaqadim ah waxaa kaloo la mida sidaas oo kale salaaduljanaaزana waa la mid salaadda janaazada iyadana wakhti walbaa la tukan karaa maxaa yeele sababkeedu waa mutaqadim sababkeedu waa mutaqadim oo sabab kasta oo meydka la keeno waxaa ka horreeyey dhimashadiisii dhimashadiisiyaa ka horreeyey marka walidaalika salaada janaazada iyadana waxay ka mid tahay salaadaha sababkeedu uu yahay mutaqadim waxaa la mida sidaas oo kale sujuudu tilaawaha iyo sujuudu shukrigana waa la mid oo qofka waxaa la sunneeyaa haddii nicmo kedisa loogu bishaareeyo oo nicmo yacni soo kedisay uusan filaynin loogu bishaareeyo inuu sujuudu shukri uu la yimaado sujuudu shukriga isagana wakhti walbaa la samayn karaa maxaa yeeley nicmadaasi way ka horreysay wakhtiga hadda aada sujuudayso wakhtiga hadda aad sujuudayso nicmadaasaa ka horreysay waxaa la mid a sujuudu tilaawaha meelaha qur'aanka markii la aqriyo ay sunno tahay in lagu sujuudo wakhti walbaad sujuudi kartaa amaakintaa markaad gaarto boosaskii lagu sujuudi lahaa markii aad gaartay aayadihii lagu sujuudi lahaa wakhti walbaad sujuuddaa sujuudu tilaawaha aad sujuudi kartaa sababtoo ah tilaawadaa ka horreysay tilaawada ee akhrinta ayaa ka horreysay taxrumu salaatu salaaddii ayaa xaaraam ah allatii salaadaasoo laysa lahaa sababun sabab uusan u sugnaanin sababkaasoo mutaqadimun hormaray walaa muqaarinun sabab la xidhiirsadana uusan u sugnaanin fii hayri xarami maka sharaxa wuxuu ku leeyahay marka la leeyahay shantan salaado shantan waktiyoo soo socda salaad lama tukan karo aan sabab mutaqadim iyo mid la xidhiirsadaba aan lahayn waxaa laga soo reebi xaramka maka ama masjidulxaraam markaad joogtid ama xaramka maka aada joogtid wakhtigaad doontaad tukan kartaa wakhtigii aada doonto ayaad tukan kartaa sunno mudlaqa sunno raatiba waxaad doonto ayaad tukan kartaa maxaa yeelay xadiis waxaa jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi oo tirmidi iyo nasaa'i iyo abu daawuud iyo ibnu maajah ay warinayeen yaa bani cabdimanaaf laa tamnacuu axada daafa bihada albeyt wasallaa aya saacatin shaa'a min leylin ow nahaar wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii beydkan dawaafay ama ku tukaday kacbadan kacbadan yani waxaa loola jeedaa xaramka o dhan xaramka oo dhan ku tukaday ha u diidinina saacadduu doona ha tukado habeen iyo maalin marka xaramka maka maadaama salaadihiisu ay mudaacaf yihiinoo masaajidda kale salaadaha lagu tukado uu ka ajir badan yahay oo boqol kun oo salaadood uu ka fadli badan yahay salaadaha masaajidda kale lagu tukanayo boqol kun oo salaadood salaadaha masaajidda kale lagu tukanayo boqol kun oo salaadood oo masaajidda kale aad ku tukatay waxaa ka fadli badan hal salaad oo masjidulxaraam aad ku tukatay boqol kun oo salaadood meeqa sanaad tukan lahayd konton iyo saddex sano konton iyo saddex sano salaadihii aada tukanaysay waxaa ka fadli badan hal salaad oo masjidulxaraam aada ku tukatid maadaama masjidulxaraamku saa uu u fadli badan yahay salaadihiisu wakhti walba isaga la jideeyey in lagu tukan karo oo wakhti la diidaba ma jirto fii khamsati awqaat walaa tancaqidu xiina idin haddii shanta waktiyoo soo socota salaadaan sabab lahayn aada iska tukato maba xirmayso salaaddii aan kuu xirmaynba walaa yakfuru biha laakiin qofku kuma kufrinaayo kuma gaaloobaayo wadaalika bian lam yakun lahaa sababun aslun maalan salaaddii wax sabababa ma leh waa salaadaad iska susunnaysanayso iska tukanayso wa hiya naflu lmudlaq waa sunnada la yidhaha sunnada mudlaqa aan wakhtiba lahayn taasoo kale waxa la diidayo ow lahaa sababun muta'akhir ama sabab way leedahay salaadan aad tukanaydo laakiin sababtani wakhtiga way ka dambaysaa ka salaati alixraam maalan labada ragco oo sunnada ah oo markii yacni xajkii ama cumradii intaadan xiran yacni labada sano ragcadaahoo la tukana labada ragcoo la tukanayo sunnada ah iyaguna sababkoodu waa muta'akhir waa inaad shantan wakti aadan tukan waa meelaha xujayda qaarkood ay ku khaldanmaan wey xujayda qaarkood waxay maqleen yacni inta aadan xiranin xajka iyo cumrada aadan xiranin waxaa sunno ah laba ragco inaad tukatid oo laba ragco sunna aad ka hormarisid markaasay qaarkood waxay iska tukanayaan awqaaddii la xarimay salaadihii awqaaddii salaadihii la xarimay hadda maalan tusaale ahaan xajkii hadda dhowaa xujayda qaar aan isla soconnay waxaan ka soo baxnay magaalada madiina almunawara magaalada madiina almunawara ayaan ka soo baxnay markaasaan waxaan ku soo beegannay masjidkii weynaayee dulxulayfa ayaan waxaan ku soo beegannay salaaddii casirkii salaaddii casirkii ayaan ku soo beegannay salaadda casirkana waxay ka mid tahay bacda salaati alcasri yacni awqaadda ay xaaraam tahay in la tukado salaad ilaa sababkeedu horreeyey ama sababkeedu uu wakhtiga la xidhiidhay mooye xujayda qaarkood waxaan aragnay iyagoo tukanaya bacda salaati alcasri labadii ragco oo laga hormarin jiray xidhashada cumrada ama xidhashada xajka laga hormarin jiray iyagoo waxaan aragnay salaaddii casirka kabacdi tukanaya waa xaaraam in la tukado lianna waxaa weeye salaadan ixraamka wakhtigeedu waa sababkeedu waa sabab muta'akhir lianna sabada sababta labada ragcaad u tukanayso maxay tahy alixraamu alaati waayo waa xidhashada soo socota ilaa labada ragoo markaad tukato kabacdi aad la xirtaa xirashada soo socota ayaad hadda u tukanay sababkeedu marka waa sabab muta'akhir ah lidaalika waa xaaraam in la tukado walidaalika waa in xujayda iska ilaaliyaan awqaadaha ay tukanayaan labada ragcoo laga hormarinayo xirashada cumrada iyo xajka hadday ku soo beegato shantan wakti waa inay iska daayaan oo aysan tukanin sunnadaas qaarkood sidaas oo kale cumrada marka la cumraysanayo cumrada la badinayo oo laga soo xiranayo tanciim masjidu caaisha masjida caaisha marka laga soo xiranayo ayu waktin waxaad arkay iyagoo iska tukanaya ayu wakti laba ragca la tukadaa un bay ka galeen laba ragca la tukadaa qubayla alixraam xirashada ka hor intaas un bay ka qabsadeen wakhti walbay iska xiranayaan marka marka waa cilmi la-aantu dhibaatadeeday leedahay waxaa dhici karta cibaado aad iska daldalayso inay jirto bal laga yaabo inaad ajir ka heshee laga yaabo in dembiba uu kaa soo gaaro adiguna aad isleedahay ilaahda caabudayso maxaa yale waa xaaraam awqaadan in la tukado laysa lahaa sababun mutaqadim walaa muta'akhir wuxuu yidhi sheekhu walaa tancaqidu xiinaidin maba xirmayso walaa yakfuru biha wadalika bian lam yakun lahaa sababun aslun sababba ma lahan wahiya naflu mudlaq ow lahaa sababun muta'akhir ama waxay leedahay sabab dambe ka salaati alixraam salaat alistikhara oo kale sababkeedu waa muta'akhir salaatulistikhara lama tukan karo shatan shantan wakti oo soo socota leanna waxaa weeye sababkeedu waa muta'akhiroo waxaad u tukanayso waxaa weeye waxa aad samayn doonto bal inay khayr kuu yihiin nikaaxa aad samayn doonto ama beeca aad samayn doonto ama ganacsiga aad samayn doonto bal inuu khayr kuu yahay in kalead hadda laba ragca u tukan ay dalabu khayri amri dunya waalaakhira wa ka salaati cinda iraadati safar salaada la tukanayo safarka soo socda ma khayruu kuu yahay salaadaha la tukanayo wa cinda alkhuruuj min almanzil guriga markaad ka baxaysid oo safar aad aadaysid salaada labada ragcoo la tukanayo oo kale wa cinda alqatli markii lagu dilaayo oo kale oo qisaas lagu soo taago lagu dilaayo waxaa sunnaa inaad tiraahid laba ragcaan cumrigayga ku sagootina si khaatimo wanaagsan aada ugu dhimid sida saxaabiga uu samaynayo oo kale marka la dilaayey wa salaati towba markaad dembi ka toobad keenaysid oo kale laba ragca sunnaa inaad tukatid salaadahaasoo dhan sababkoodu waa muta'akhir oo lama tukan karo shantan shantan wakti oo soo socota تxرم الصلاaة اltي laysa laha sabب متqdم وlaa mqاarin في خaمسaةi أwqاaت شaن wkti ayay xaaraam tahay salaada aan sabab hore iyo sabab la xidhiirsadaba aan lahayn عinda dلuuع الشhaمس qoraxda dhalashadeeda agteeda waa xaaraam salaadaan sabab horay ama sabab la xidhiirsaday aan lahayn in la tukado xataa tartafica ilaa qoraxdu ay soo kor noqonayso qadra rumxin waran qadarkiisoo kale waran qadarkiis intii la egoo kale ilaa ay kor uga soo baxayso cirka ay kor uga soo baxayso lama tukan karo salaadaan sabab lahayn sabab horay ama sabab la xidhiidhsaday maxaa la diidi salaad bilaa sababa inaad iska tukato oo sunno ah ama sabab salaad sababkeedu muta'akhir yahay oo uu dambeeyo lama tukan karo wakhtiga marka qadra rumxin waxaa lagu qiyaasaa qoraxdu goormay waran oo kale yacni xilligaas kutubta la qoraayey ayaa waxyaalaha wax lagu cabirto wuxuu ahaa rumxiga iyo farsakha iyo waxyaalahaasa xilligaasa wax lagu cabiran jiray laakiin qoraxdu marka ay soo noqonayso qadra rumxin waa markii duluucu shamsi laga joogo rubucu saaca شhan iyo toban daqiiqo شhan iyo toban daqiiqo bacda duluuc markay qoraxdu soo dhalatay kabacdi aad waxaad sii joogi شhan iyo toban daqiiqo شhan iyo tobankaa daqiiqo waxay la ekaaneen waran qadarkiis waran qadarkiis saasay ku cabiraan culimmadu wa cinda اlistiwaa sinaanshada agteedana waa xaaraan in la tukado salaadaan sabab lahayn fii gayri yowmi اljumuca maalinta jumcaha kayrkiis ayna xaaraam tahay xataa tazuula ilaa qoraxdu ay ka leexato can wasadi samaa samada dhexbartankeeda ilaa ay ka leexato dhinaca qoraxdhaca ay uga leexato wakhtigaasna waa xaaraan wakhtiga kaleo salaad aan sabab lahayn mutaqadima ama sabab la xidhiirsada aan lahayn in la tukado ay xaaraam tahay waa wakhtiga bartamaha cirka ay ku taagan tahay qoraxdu qoraxdu bartamaha cirka markay ku taagan tahay waa xaaraan in la tukado ilaa maalinta jumcaha maahane ilaa maalinta jumcaha maahan maalinta jumcaha iyadoo qoraxdu bartamaha ay ku aadan tahay waa xalaal in la tukado salaad aan sabab lahayn way ku bannaan tahay markaas laakiin awqaadda kale maalmaha kale maalintaa jumcaha mooye bartamaha markay marayso qoraxda lama tukan karo salaadaan sabab hormaray ama sabab muqaarina aan lahayn xataa tazuula ilaa qoraxdu ay ka zuusho iclam ogaaw ana waqta alistiwaa wakhtiga laleeyahay waqtulistiwaa oo qoraxdu ay laleeyahay waa waqtulistiway taaganta oo madaxaagay ku taagan tahay qoraxda laleeyahay latiifun jiddan waa waqti aad u qarsoon walaa yakaadu mana sigaa yushcaru bihi in la dareemana maba la sigi karoba xataa tazuula shamsu qoraxdu markay zuusho oo dhinaca bartamaha cirka ay ka leexato markaasaad ogaanaya waqtulistiwaa in la soo dhaafay laakiin ilbiriqsigii kugu dhaafo waqtulistiwa waqtulistiwaha waxaa wey waqti ilbiriqsiyaal wa cinda alisfiraari jaallaha agtiisana waa xaaraan qoraxdu markay dhici rabto jaallay bixisaa midab jaallo ah ay cirka ku reebataa markay dhici rabto wa cinda alisfiraari jaalla noqoshada agteedana waa xaar midabka jaallaha markay cirku bixiyo markay qoraxdu sii dhici rabto xataa taqruba ilaa qoraxdu si fiican ay u dhacdo markay geeska ay la gasho cirka markay dhacayso geeska ay dhinac la gasho cirka dhinacna uu ka soo muuqan wax yarna ay ka soo muuqdaan cirka midabkiisu waa isbedelaa jaallo jaallu noqdaa markaasna waa xaaraam in salaada la tukado xataa taqruba ilaa si wanaagsan qoraxdu ay uga dhacayso wa bacda salaati subxi salaada subaxa ka bacdina waa xaaraan salaadaan sabab horay lahayn ama mid markaa la xidhiirsaday aan lahayn salaada subax ka bacdi waa xaaraan in la tukado xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo dhalanayso wa bacda salaati alcasri salaadda casirka ka bacdina waa xaaraan in la tukado xataa taqruba ilaa qoraxdu ay ka dhacdo salaadda casirka ka bacdi waa xilliga hadda aanu joogno kale w hadda casirkii aan tukannay saacaddaanoo kale lama tukan karo ilaa sabaab salaad sababkeedu horreeyey mooye sida salaad kaa tagtay oo kale ama sababkeedu uu muqaarin yahay oo markaaba la xidhiirsaday sababka muqaarinka waxaa weeye maalan salaaddii casirka annagoo wakhtigan joogno oo kale ayaa qoraxdii madoobaatay waan tukanaynaa markaas labada ragco oo kusuufu shamsi qoraxda madoobaadkeedi waan tukanayna maxaa yaele wakhtigii iyadii isku soo beegmay wakhtigii salaadda casir iyo waxaa isku soo beegmay qoraxda madoobaadkeedii waan tukanaynaa markaas oo kale haddii marka salaadda sababkeedu uu horay yahay ama wakhtigaa uu ku soo beegmo muqaarin uu yahay waa la tukan karaa laakiin salaadaan labadaas ahayn maalan sababba ma leh ama sababkeedu waa muta'akhir lama tukan karo wa bacda salaati alcasri salaadda casirka ka bacdina waa xaaraam salaad in la tukado xataa taqruba ilaa qoraxdu ay ka dhacdo faslun fii bayaani sakataati fi salaa faslun haadaa midkani faasilu mid wax kala saaro way fii bayaani sakataati sakataati wey waa kaafka wuu yani wuu kor dhigan yahay hadda nusqadeydan reebaysaa saktaatiga ka dhigto waa khalad wey faclatun marka la jamcinaayo oo jamculmu'anath saalim la jamcinaayo waa in wasadka laga kor dhigo sakataat rakcatun rakacaat sajdatun sajadaat waa in la yidhaho faslun hadaa midkani faasilu mid wax kala saaro wey fii bayaani sakataati aamusiyaalka caddaynteedu uu fasal yahay aamusyaankaasoo fi salaati salaadda dhexdeeda ahaadeen xilliyo waxaa jira in la aamuso ay sunno tahay oo nebigu uu jideeyey sala allahu calayhi wasalam salaaddii dhexdeedii xilliyo in lagu aamuso ay sunno tahay awqaaddaas in la aamuso ay sunno tahay ayuu sheekhu ka hadlay raximahu llahu tacaala sakataatu salaati salaadda aamusiyaalkeedu sittatun lixw lix meelood ayaa lagu aamusaa salaadaha marka yacni la tukanayo lix meeloodaa sunno ah in lagu aamuso bayna takbiirati alixraam saktatun aamusid bayna takbiirati alixraam takbiirta xirashada iyo wa ducaa'i aliftitaax ducada furfurashada dhexdooday ahaatay markii salaadda aada xirato allaahu akbar aad tidhaahdo welina aadan akhrisanin ducadii ducaa'iftitaax ahayd inta u dhexaysa wax yar qadar subxaana allahi oo kale ayaad aamusi wax yar oo qadar subxaana allah ugu yaraan ayaad aamusi marka ducaaءu اliftitaax maxaa loola jeedaa ducada ducaaءu اliftitaax waa duco la akhristo bacda الtakbiir wa qabla qiraa'ati اlfaatixa markii salaadii aada xirato allahu akbar aad tidhaahdo faatixadiina weli aadan bilaabin ayaa waxaa sunaa duca inaad akhrisato la yidhaha ducaaءu اliftitaax ducadaas ducaaul iftitaaxa iyo allahu akbarta inta u dhexaysaad wax yaroo subxaana allahi camal aamus markaas kabacdiyaa ducadii akhrisane ducaaul iftitaax ducaaul iftitaax marka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo guuriyey awjuuh fara badan ama riwaayaad kala duwan iyo habab kala duwan inuu u akhriso jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam nebiga mararka qaar wuxuu akhriso jiray wajahtu wejhii liladii fadara asamaawaati waalarda xنيiفا مسلما وma أna miن المشhرiكين إنa صلاaتيi ونسكيi ومحyاaي ومmاaتيi للahi رب العاaلمين لا شhريiكa لah وبذلiكa أmirت وأna miن المسلمين ومiنها waxaa kaloo ka mida dacooyinka نaبiga laga soo guuriyey sلى الله عليه وسلم duعاء الافتiتاح الحمdu للahi حمدا كaثيرا طيبا مباركا فيه ducadaasna waa akhrisan jiray iyadana waad ka dhigan kartaa ومinها waxaa ka mida سubحaaنa اللahi والحمdu لله ولا إلaهa إلا الله والله أكبر iyadana waa ducaa اliftitaax iyadana waad akhrisan kartaa haddaad doontid wa minhaa waxaa ka mid a allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan wa asiila iyadana nebigu waa akhrisan jiray sala allahu alayh wasalam wa minhaa waxaa ka mid a allaahuma baacid beynii wa beyna khadaayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allaahuma naqinii min alkhadaaya kamaa yunaqa thawb alabyadu min addanas allahuma khsilnii bilmaa'i waalthalji waalbarad ducooyinkaas kii aad doonto ka dhigo intaba nabiga way ka sugnaadeen calayhi salaatu wasalaam wa biayihaa iftataxa xasala aslu sunna kii aad ku furfurato salaadaada oo markaad allahu akbar tiraa kabacdi aad akhrisato sunnada asalkeedu waa kuu xasilay laakina alawala ay wajahtu ilaa aakhirihi afdaluhaa kaasaa laakiin u badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wajahtu wajihidaas taasuu u badnaa jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam wa bayna ducaa'i aliftitaaxi waaltacawud wasaktatun aamusid kalena waxay ahaatay bayna ducaa'i aliftitaax ducada furfurashada iyo watacawudi magangalka acuudu billahi min ashaytan rajiim inta u dhexaysana aamusida ahaatay qadar subxaana allahi oo kale aad aamusa oo markii ducaa'iftitaax aada akhrisatay oo ducadii ducaa'iftitaax aad dhammaysatay ducaa'iftitaax siiqooyinkan faraha badan mid ka mid aad akhrisatay acuudu billahi min ashaytaan arajiim intaadan dhihin wax yar aamus markaa kabacdeed waxaad leedahay acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim marka acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiimna waa la dhihi karaa magangelka waxaa kaloo la dhihi karaa acuudu biاllahi الsamiici الcaliim min الshayطaani الrajiim laakiin waxaa aad ajirkeedu u badan yahay nabiguna uu laasimi jiray salى اllahu عalيyه wasalam acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim kaas wa bayna alfaatixati watacawud wa saktatun aamusid ayaa bayna alfaatixati watacawud faatixada iyo magangelka inta u dhexaysana aamusida ahaatay acuudu billaahi min ashaydaani arajiim markaad tidhaahid faatixada intaadan bilaabin wax yar aamus qadar subxaana allah markaa kabacdi faatixadii akhriso marka xigmooyinka aamusidii halkan ku jira waxaa weeye xigmooyinka ku jira maalan hadda faatixadii iyo magangelkii wax yar hala kala saaraa la yidhi sababta loo kala saarayo waxay tahay haddaad acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim bismi اllahi الرaحman الraحim isla xiriiriso acuudu billahi min الshayطaan الrajiim faatixada ka mid ma aha acuudu billahi min الshayطaan الrajiim faatixadii ka mid ma ahan maadaama faatixada aysan ka mid ahayn wax yaraa sunno ah inaad u dhexaysiiso aamusid yar si aad u kala saarto wixii aan qur-aanka ka mid ahayn ama faatixada aan ka mid ahayn iyo faatixadii si loo kala ogaado wa bayna aakhiri اlfaatixati wa aamiin wa saktatun aamusid kalena bayna aakhiri اlfaatixati aakhiri way meeshaan ra'da waa hoos dhigan tahay aniga aakhira uu ii dhigay aakhiri wa bayna aakhiri اlfaatixati faatixada aakhirkeeda iyo wa aamiina aamiin inta u dhexaysana aamusida ahaatay faatixadii markaad dhammaysay waladaalin aad tidhi aamin horaha ka dhihin qadar subxaana allaahi oo kale aamus markaa kabacdi aamiin dheh liannahu si loo ogaado aamiintan inaysan faatixada ka mid ahayn in la ogaadaa la rabaa oo la kala saaro qur-aankii iyo waxaan qur-aankaba ku jirinba waladaalin markaad tidhaahid wax yar aamus kabacdi aamin dheh lianna aamiin faatixada ka mid ma aha wa bayna aakhiri اlfaatixati faatixada aakhirkeediiyo wa aamiina aamusida ahaatay wa saktatun aamusid kalena bayna aamiina wa suurati aamiin iyo suuradda inta u dhexaysana aamusida ahaatay markaad faatixadii dhammaysay oo aamiin aad tidhi intaadan suuradda akhrisan wax yar qadar subxaana allahi oo kale aamus si loo kala fasliyo ereyga aamiin iyo suuradda aada akhrisanayso si loo kala saaro oo loo ogaado aamiintu inay ka soocan tahay suuradda oo aysan shaqaba ku lahayn wa bayna asuurati wa saktatun aamusid kale ayaa bayna asuurati waarukuuc suuradda iyo rukuuca inta u dhexaysana waxaa ahaatay aamusid markii suuraddii aada akhristay welina aadan rukuucin iyadana waxaa sunno ah qadar subxaana allaahi inaad aamusto oo markaa kabacdi aada rukuucdo suuradda markaad dhammaysatay lixdaas meelood ayaa ka sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu qadar subxaana allah uu ku aamusi jiray faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara wey fii maa yatacallaqu biاطuma'niina fii maai ladii kii ayuu u fasal yahay yatacallaqu la xidhiira biاطuma'niinati xasilloonida la xidhiira fasalkan wuxuu ka hadli doonaa arkaanta in lagu xasilo ay waajib tahay hore waxaan u soo qaadannay toban iyo toddoba rugni inay iska leedahay yacni salaadda arkaan toban iyo toddoba ah inay leedahay ayaanu soo qaadannay toban iyo toddobadaas marka intee inta lagu xasilo ay waajib tahay al arkaanu arkaanta allatii arkaantaasoo talzamuhu ayilmusalli qofkii tukanayey fiiha arkaanta dhexdeeda aطuma'niinatu xasiloonidu ay laasim ku tahay arbacatun afar wey afar meelood in lagu xasilo waa waajib haddii aadan ku xasilinna salaaddaadi yaan ansixaynba alrukuucu rukuuci wey rukuuca in lagu xasilo ugu yaraan qadar subxaana allah intii laga yidhaha waa ugu yaraan inta waajibku kaaga dhacay qadar subxaana allah intii laga yidhaha ugu yaraan in lagu xasilo waa waajib haddii haddii laga sii badiyo oo tasbiixda lasii badiyo oo adkaar badan lagu sii akhristana waa sida ugu fiican oo fadli badan wey walictidaalu ictidaalkii wey sinaanshihii markaad qumaati u istaagto waa istaagga lagu akhrisanaayo samic allah ictidaalkaa samic allah lagu akhrisanaayo in lagu xasilo isaguna waa waajib haddii aadan ku xasilin salaadaadii ma ansaxayso wasujuudu sujuuddii wey sujuudda isagana in lagu xasilo waa waajib waljuluusu fadhigii wey fadhigaasoo bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeya fadhiga labada sujuudood u dhexeeya oo rabi kfir lii lagu akhristanayo isagana in lagu lagu xasilo waa waajib walidaalika duma'niinadaas afartaas meelood in lagu xasilaayo waa waajib waxaana deliil u ahoo tusinaya xadiisu arajul almusii'i salaatahu ninkii nabiga agtiisa ku tukanayey sala allahu calayhi wasalam oo markuu salaadda dhammaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi salli fainaka lam tusalli salaaddii ku laabuu yidhi tuko ma aadan tukane culimmada muxadisiintuna waxay leeyihiin ninkaasi wuxuu ka tegey duma'niinadii xasiloonidii uu dhaafay oo waa bobsiinaya salaadiiyo kuma uusan xasilaynin dumaninaduu ninkaasi ka tegey maadaama dumaninadii uu ka tegey ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadiisii wuxuu yidhi waa salaad aadan tukan oo kaley la mid tahay marka sheekhu wuxuu kuu fasiri xasilooni maxaa la yidhaha ugu yaraan ugu yaraan oo qofku hadduu ka sii yareeyaba salaaddii aysan u ansixaynin aطuma'niinatu xasiloonida hiya طuma'niinadu sukuunun waa xasil bacda xarakatin dhaqdhaqaaq ka bacdi la xasilo oo dhaqdhaqaaq ka bacdi maxaa loola jeedaa min huwiyin wa nuhuud oo maalan markaa sujuudda aad u sii hoobanaysid waad dhaqdhaqaaqday soo maaha oo sujuudaad usii socotaa waad dhaqdhaqaaqday waad sujuudday markaa sujuuddo ku xasil ilaa dhaqdhaqaaqaad samaysay waad sujuudday bixayثu makaan la xasilo yastaqiru kulu cudwin xibin kastaa ay ku sugnaanayso maxallahu maxala alcudwi xibin kastaahi booskeeda ay ku xasilayso ku sugnaanayso maxallahu way meesha waa ha maxallatu uu qorayta bixayثu makaan la xasilo yastaqiru kulu cudwin xibin kastaahi ay ku sugnaanayso maxallahu maxala alcudwi xibin kastaa booskeeda ay ku degaysay ku xasilayso biqadri subxaana allah subxaana allahi qadarkeedana la xasilo ugu yaraan ugu yaraan uu sheekhu ka soo qabtay ugu yaraan intii subxaana allaahi la dhihi karo waa inaad ku daahdo sujuuddii rukuucii ictidaalkii juluus bayna sajdatayn allah subxaana wa tacaala